jihaadkuna fiqi dhan buu leeyahay sida salaada iyo soomka mid waliba uu fiqi u leeyahay iyadoo aynu uga jeedna axkaam waxaa ka mid a sabab uu leeyahay keena iyo xukum halkuu kaga jiraa islaamka iyo marka la dagaalamayo aadaabu islaamku u jideeyey ujeedooyin iyo ahdaaf loo dagaalamayo iyo samaro iyo midho laga goosanayo marka u horeysa sababaha keenaa ilaahay baa ka waramay oo waxaynu ka soo qaadan karnaa saddex arrimood oo qur-aanku in badan uu xuso midda u horeysa weeye cadaawad baa jirta bayna alkaafiri waalmu'min gaal iyo islaam u dhaxaysa ambiyadaa la colaadinayay cid ka sokaysana daah allah wuxuu uhi wakadalik wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwa shayaaiina alinsi waaljin yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli guruura ayaddaasi waxay tilmaamaysa oo ilaahay uu ku xusay ambiyada mid walba cadowbaa u diyaarsanaa ee la isla gaadhada cadowgaasoo jin iyo insiba leh oo jinkuna wuxuu soo bacaynayaa kuwa insiga dulmi baa ka mid ah dulmi dadka muslimiintaa loo geysto diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda baa jihaadka sababaha keena ka mid ah waana ta ay tilmaamaysa aayaddii jihaadka waajibisay allah yidhi fii suurati alxaj udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir maadaama la dulmiyayo waa la fasaxay oodaa laga qaaday ilaahayna waa garab taagan yahay alifsaad fi lardi baa qur-aanku xusaa in ay dhulkii iyo dadkii iyo dalkiiba fasahaadiyeen waa lagama maarmaan in laga hortago jihaadkuna xukun buu leeyahay oo dee sida fiqigiisa macruufka ku ah mar waajib kifaaya buu noqdaa waa sida u asalka ah dadka haddii bar oogo inta kale uu ka dhacayo marna waxa uu noqdaa fardul cayn cid walba lagu leeyahay waxaa la odhan karaa malaawaasida maantoo kale cid alliyaala ciddii awood u yeelatay inay gaari kartaba maadaama dadkii muslimiintaa la jafayo waa xukumkiisa ahdaaf buu leeyahay loo dagaalamayo waa dadka muslimiinta inay xorriyad u helaan cibaadadooda iyo caqiidadooda taasoo lagaga soo maqan yahay allah waxa uhi wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid waxaa lagu haystaa shahaadada iyo iimaanka iyo islaamnimada allah waxa uu tilmaamay cibaado inaan xor loo noqonaynin haddii aan awood la yeelano wax la iska dhicin walowlaa dafcu llahi annaasa bacdahum bibacd lahudimat sawaamicu wabiyacun wasalawaat wamasaajidu yudkaru fiiha smu llahi kaiira waa dadka muslimiinta masaajidada in badan ku cibaadaysta ilahayna ugu cibaadaysta meel kasta oo ummadihii hore ku cibaadaysanayeenna taasaa lagu difaacaya waxaa ka mid ah ahdaafta taxqiiqu diin illaahi fii ardi illaah ilaahay diintiisanuu dal iyo dadba ugu talagalaya in ay ishelaan ilaahay diintiisi iyo dadkiisu inay ishelaan marka dadka muslimiinta ee ku hogaaminaya taa ay awood u yeeshaanna dal iyo dadba way hagaagayaan halka maanta gaaladu ay meel walba fasahaadiyaan halkay maraanba way fasahaadinayaan maanta waxaa xaqiiqo ah maqaaladii ay waayo aragnimadeeda kaga sii warramaysa malikatu saba markii ay lahayd sulaymaan aan isu dhiibnabay ti ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adilatan wakadalika yafcaluun meeshay maraanba way fasahaadinayan loo aayi maayo macnaha muluugta ay taariikhdeedu qoraysay ka warramaysay aragtideeda ku cabiraysa waxay ahayd kuwa maanta aynu arkayno marka ay meel weeraraan aan dib loogu aayin dhulkii la beeran kari maayo la degi kari maayo dadkiina u baaba'aya ahdaafta waxaa ka mid a in la xoreeyo dadka mustadcafiinta ee muslimiinta ah oo maanta aynu arkayno runtii inay aada iyo aada u dhiban yihiin wax qayladooda hoo yidhaahdo u gurmadana lala-aye hadday filistiin tahay oo malaa laba ilaaway iyo haddii ay ciraaq tahay oo haddaan loo dhaamin sidaa la ilaawayo iyo kuwa kale lagu soo socdaba ilaahay wuxuu isku cadfay isku si in loogu dagaalamayo dadka mustadcafiinta ah iyo iyo diinta allah yihi wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illahi waalmustadcafiin والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا تذكى على العلي ما أقر متابة إلى هؤلاء قيلنا إلا إله يوعدنه لسنا صادر مراها جهادك لقد قصنا يوحي نكسا ورورين كرنا إحدى الحسنيين سيدا سورة لها ينكسا عنا ينكو أركي دونا لما ونأكسمت كودون مرنا ما قضي يقفه jihaadnaba uu la yimaado marnaba ma qadayo qofka muslimka ahi ima nasru wa ima shahaada inuu helo horumar adduunye iyo cizi iyo guul cadow uu ka guulaysto iyo inuu darajo aakhiro helo waa labadaa midu marnaba ma qadayo kuwa qadaya waxa weeye kuwa darajada iyo doonaya maalka iyo magaca iyo istusnimada wadnaha farta ku haya eela malaha haddii wax surma seegtoodaan dhan walba weydiseegi allah waxa uu xusayaa taa isagoo ka warramaya ayaa waxa uu leeyahy in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljanna بأن لهم الجنة إلى هؤلاء يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه سورة صف آخر كذا أنها تياد آخر إلى هؤلاء يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وثمرة يمرها لك قصنا جهاد تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلم ذلكم خير إن كنتم تعلمون ومساكن طيبة في جنات عدن آيات قيبت هذا الدنباء لها وحا وكحصيا وأخرى تحبونها انت هروا وشهادتي وقفكم ملها وككو سنة ملها وكهلا يا آخر فكلنا إحدى الحسنين نوامحي وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين تذكوا ورورسيهين oo dhabanahay isbaa ku dhacay u bushaareedaa leeyahay aadaabtiisu waa iska macruuf oo islaamku wax dil uun maaha dal iyo dad ma fasahaadinaya islaamku sida gaalada dagaalkoodu yee maaha laakiin waxa weeye diin ilaahay iyo dad wanaagsan baa la baadi doonaya ifsaad baa laga hortegaya oo nabadgelyada iyo salaam alcaalami baa jihaadka lagu xasilinaya sidaa daraaddeed ayaa nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam markuu dardaaraya asxaabta inaanay aladabu fi lqitaal dagaalka laftiisuuna adaab leeyahay oo addoontii kii suufiga ahaa ee meesha iskaga jiray xoolihii iyo beerihii iyo qofkii gaboobay iyo kuwa la layn maayo tuugada waxaa la idhaahda iyo ballanfurka iyo intaasi midna ma jiro waa aladabu fi lqitaal ila xikmad saamiyahoo sarraysaa loo soconayaa wa fii dalika kifaaya wuxuunaynuga jeednaa ishaayaroo ishaaro yaroo kooban labada aayadooda hore ayaynu ku celin doonaa aynu kasoo degdegnay alla waxa uhi qul waxaad tidhaahdaa liladiina kafaruu kuwii gaaloobay in yantahuu haddii ay joogsadaan yugfar lahum waxaa loo dhaafi doonaa maa qad salaf wixii horu maray wain yacuuduu haddii ay xumaanta iyo gaalnimada u noqdaana faqad madat xaqiiqanima waxaa tagtay sunnatu lawaliin kuwii hore wadaday mareen waa macruuf wadaa laga caraabiyey tii unbay yana ka caraabi doonaan ilaahay iyo awliyadiisu ay marin doonaan marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam usaame saxaabigii la odhanayay oo la tilmaamay nina shahaataynu dilay aada buu ugu dayriyey waxa uu ihi ma intuu ashahaatay kadib baadisha man qaala laka bilaa ilaaha ila allahu yowma alqiyaama tujaadilu can saaxibiha aw kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam bal adigii ashahaadada ayaa idinkala qaban buuhi maalinta qiyaamaha marka ay timaado iyadoo saaxiibkeedu doonaysa kolkaasaa dabeedna saxaabigu uu yaabay oo uu sidhi waxaan jeclaystay inaan maalintaasuun islaamo si wixii ka horreeyey layga dhaafo marka yukfar lahum maa qad salaf alislaamu yajubu maa qabla alla wuu inoo yeedho waxau uhi waqaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna fitnatun ilaa aan balaaya imanin alfitna waynu taabannay maanta kii u qabay gaaladu inay wax barwaaqeeyaan oo nabadgelyo ay helaan ay wax subkaan wuxuu arkayaa inay wax silciyaan maanta cid waliba way aragtay fitna fitnadoodu waa taa maanta si camaliya oo muuqata aynu hayno wayakuuna addiinu kulluhu lilaah diintuna ilaahay u ahaato dhammaanteed diinta ummade ay ku dhaqmayso ee camal iyo cibaadaba iyo diin iyo duunyaba loo wadaya waa in iyada noqoto fain intahaw haddii ay xumaanta iyo gaalnimada daayaan fa ina allaha bimaa yacmaluuna basiir camalkay samaynayaan ilaahay wuu arkaya horaa waxaynu usoo tilmaanay fitnadaa gaalnimada lagu fasiray aimada qaarkood qaarna waxay ku fasireen gaalnimadu awoodda ay leedahay awoodda gaalnimada marka meesha laga saaro waxaa iska dhici karaa iyagoo diintoodii haysta oo cashuurtii bixinaya sida suuratu tawba aynu ku arki doono oo dadka muslimiinta dhex jooga inaan wax fitnaahay jirin ilan gaalkan awoodda si awooddu adiga kuu diiday isagu la wareega haysta ayaa dal iyo dad iyo diinba fasahaadiyey marka awooddiisaasoo laga xayuubiyo isaguna uu ogolaado diintan inay sarrayso wayakuuna diinu kulluhu lilaah taa uu ogolaado sanka lagaga tolo si kale ku ogolaan maayee intaas weeye fitnada meesha ka baxda wainta wallow haddii ay sii jeedsadaan faaclamuu ana allaha mawlaakum inuu ilaahay hiliyihiina yahay ogaada nicma almawlaa wa nicma alnasiir nicma almawla gargaara ayaa u wanaagsanaaday allah wa nicma annasiir hiiliye ayaa u barwaaqo badan allah waclamuu waxaa ogaataan buu lahay annamaa qhanimtum min shayin wax alla wixii aad gaalada ka soo dhufataane ka faramaroojisaan ee min shayin maaluuna xalla waxaa ka faramaroojisaan dunye faana lilaahi ilaahay waxa u sugnaaday khumusahu meeshiisa shanaad walirasuuli iyo rasuulka walidilqurbaa iyo xigtada nebiga waa kuwa aan sekada qaadanin banu haashim iyo banu mualib walyataamaa iyo agoomaha walmasaakiini iyo bulshada kuwooda baahan wabni sabiili iyo ka ina hilin laydhaa ee socdaalka ah taraagga ku jira intaasi khumus bay leeyihin intana khumuska isku leh ilaahay khumus buu leeyahy rasuulkuna khumus buu leeyay rasuulka haynayay qaybta ilaahay meeshuu doono geynayay intuu rasuulku geeriyooday sala allahu calayhi wasalam madaxa muslimiinta jihaadka u ogaya imaamkooda ah ayuunbaa meelaynaya kuwan masaalixda ku gufaynaya sidaa u fuliya in kuntum aamantum billaahi haddaa ilaahay rumaysantiin oo ka tala qaadanaysaan wamaa anzalnaa iyo gurmadkaanu kusoo dejinay calaa cabdina addoonkayagii nebi maxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam maalintii badisaye la yaabsanaa dhabanhayskuu dhacay madad iyo malaa'ig istaba socotaa soo degtay kaa haddaa rumaysan tihiin yowma alfurqaan waa maalinkii kala saarka xaq iyo baadil baa kala baxay baadilku inuu caga isku taagan leeyahay baadilkuna xaqu caga isku taagan inuu leeyahay baadilkuna uu buraya ayaa caddaatay yowma alfurqaan inaan nuurku baktiyeynin hore uu socdo maalinkaa magacaasaa ilaahay u bixiyey sida diintaniba diinulfurqaan ay u tahy yowma altaqa aljamcaan waa maalinkii labada col ay kulmeen mucaskaru lkufr oo uu hogaaminayo shaydaanku iyo ciidankii mu'miniintoo nebi maxamed hogaaminaya calayhi salaatu wasalaam wallahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa wax walba karan waxba ku adkaanayn id wakti xus nebi maxamed ow antum idinku bilcudwati dunyaa daanta soka joogteen wahum iyaguna bilcudwati alquswaa daanta durugsan ay joogeen waarakbu socdaalka safarkiina abi sufyaan u wadayna asfala minkum jihada sii hooseysa ee badda iyo xeebta xigta uu marayay waktigaa ayaa ilaahay u idiin heliyey halkaa la iska helay beder baa goobtaa ku taalla oo dee waa makiya madiina udhexaysa madiinay ku dhowda marka alcudwatu dunya waa daanta dhow ee xigta markaa madiina xaggeeda xigta wey daantan durugsanina waxa ay xigtaa dhinaca cadowga uu ka soo jeedayoo xagga maka ah abi sufyaanna xaggaa iyo badda xeeligeeda ayuu marayay badda cad xaggeeda oo ereyada yumbuc iyo xisaabsan dhinacaasuu u baydhay oo halkii uu mari lahaa markuu ogaaday in collaalkan isku heleen oo jidgoyn loo galay isaga oo dee anteenooyinka taagay oo waraysiiya soo diray oo berigaa ma jirin dee raadiyaale ninbuu soo diray oo warka soo siiyey hoosahan buu sii dhigay isaguna xaggaasu asfala minkum xaggaas ayuu maray badda xaggeedao dee had iyo jeer meesha baddu mar walba dee way ka hooseysaa leefal ahaan ama mustawaha ardiga ah way ka hooseysaa dhulka kale allah wuxuu ihi walow tawaacadtum haddii ballami lahaydeen idinkiiyo gaaladu lakhtalaftum filmiicaadi ballanta waa isku weydaaran lahaydeen iyana way baqi lahaan idinkuna waa baqi lahaydeen walaakin ilaahay idinma ballansiinina madaxaa laysu kiingeliyey liyaqdiya allaahu si ilaahay u go-aamiye amran arrin kaana mafcuulan hore loo go-aamiyey arrin hore loo falay oo ah inuu ilaahay nasrigiisa xaqiijiyaabuu doonay dadaan soo diyaargaroobin inuu guusha siiyo kuwii soo diyaargaroobay ee soo dhibilisanayeyna inuu markaa afka dhulka u daro liyahlika buu lahay halkaa waa dagaalanteen biduuni miicaad ballan la-aanteed liyahlika si uu halaagsamo man halaka kii halaagsamay can bayinatin iyada oo maca bayina bacda alxujati waalbayaan intii wax waliba ay u caddaadeen si uu halaagsamo waa yaxyaa uu u noolaada man xaya kii noolaadayna can bayinatin maca bayina isaga oo xaqu u cad yahay macnaheedu waxa weeye gaalkii halaagsamay iyadoonu cudurdaar haysanin si uu halaag ugu dhinto mu'minkii noolaaday iimaanka ku noolaadayna si uu noloshiisa u sii wato adduun iyo aakhiraba leh iyada oo xaqu u cad yahay markaa macnaheedu waxa weeye cudurdaar dadku ma lahae mid walba ilaahay wuu cudurdaar dhameeyey oo kitaabka iyo rasuulku wuu ugu cudurdaar dhameeyey cidina cudurdaarkaasu aqbalo wuu nool yahay wuu ku noolaanaya cidina wuu diido wanaagsan waina allaha la samiicun caliim ilaahay baa wax walba maqlaya ogsoon id wakti xus nebi maxamedow ama darafka waxaa lagu tacalujin karaa halka horeba id wakti baa ilaahay uu idiin gargaaray yuriikahum allaahu iyaga uu ku tusinayay fii manaamika adiga oo hurda qaliilan iyagoo yar oo nebiga waxaa la tusiyey iyagoo yar walow araakahum kahiiran haddii iyagoo badan lagu tusin lahaa la fashiltum waydin waydinka kala furan lahaydoo arrinku u xumaan laha walatanaazactum marka fashilaadu macnaha waxa weeyaan waa kala baydhi lahayd waa laysa seegi laha walatanaasactum fi lamr taladana waa ku murmi lahaydeen maanta idiin uruursane adiga lagaa go-aan qaadanayo walaakina allaha ilaahay baa sallama ay can daalika kulli ilaahay baa idinka nabadgeliyay fashilaad iyo khilaaf innahu ilaahay caliimun bidaati suduur waxa laabaha ku sugan ayuu aada u ogsoon yahay waa waxba ka qarsoonayn rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa la tusiyo manaan baa lagu tusiyey iyagoo yar oo tiradooda yarto tiibu asxaabtana u sheegay bushaara ayuu siiyey waxyaabaha sii dhiiriyey bay ka mid ahay dee iyagoo fara badan la tusi lahaa sidaa imikaba ahaydee saddexda jeer ay kusoo laabmayeen ugu sheegi lahaa madaxoqashada iyo jeejeysigaa badnaan lahaa sidii ragga qaarkoodba uu yidhi aan soo diyaargarowno laakiin ilaahay baa arrintan xaqiijinaya waad wakti xus yuriikumuuhum uu idin tusinaya idinka idiltaqaytum kolkii aa kulanteen fii acyunikum qaliilan indhihiinna ayaa ahaydeen kuwo ku yar oo wuxuu idin tusiyo ku aragteen iyagoo yar markii ay soo kala baxayeen tiradoodu way koobnayd wayuqalilukum idinkana wuu idin yaraynaya fii acyunihim indhahooda oo iyaguna kolkii ay soo eegeen waxay yidhaahdeen maxamed iyo asxaabtiisu way kooban yihin marka idinna waa sii dhiirateen iyana way soo dhiiradeen ila ilaahay baa wax ka wade id iltaqaytum fii acyunikum qaliilan waxay ahaydeen kuwa yar waxay ahaan kuwa yar fii acyunikum bay ku yaraayeen kaanuu qaliiliina fii acyunikum markaa eegteen way idinla yaraayeen wayuqalilukum fii acyunihim idinkana wuu idin yareeyay indhahooda aragtidooda kolka la eego liyaqdiya allaahu amran si ilaahay uu u fuliyo jihaad iyo dagaal iyo kala calafqaad arrinkaasoo kaana mafcuulan hore u qadaraa arrin hore u qadaraa ilaahay hore u qoray ayaa la hirgelinayay wa ila allaahi turjacu lumuur ilaahay baa arrimaha loo celiyaa oon waxba ku adkaanaynin ee waxba wax walba hirgeliya tabaaraka wa tacaala saasay tahay xikmadaha halkaa ka dhacay oo dee sida macruufka ah aynu hore usoo marnay nebigu calayhi salaatu wasalaam safar buu usoo baxay dagaal uma soo bixin dadka gaadiid iyo tignika watayna dhowr baabay ahaayeenba colka dhane saddexda boqol iyo siyaadada ah dadku waxay ahaayeen kuwo infantary ahoo lugeynaya markii nebigu uu sheegu la tashadayna waa tii taladu ridbatay ee dadka qaarkoodba ku taliyeenba in aan la sii soconin in lasoo diyaar garoobo istinfaar caama ama lasoo saaro dadka xikmaddii ilaahay iyo wixii uu doonay iyo xaqii u hilinayana saasay u muuqdeen aayaadkan waxaa daba ilaahay uu ku xusayaa aadaabta dagaalka aadaabta qitaalka iyo dagaalka ee laga doonayo colka ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyow idaa laqiitum markaad la kulantaan fi'atan koox gaalada ka mida fahbutuu cagadhigta oo ha kayrkayrine eh cabsidaa iska jirta eh lowga ha la aasto wadkuru llaha kaiiran ilaahayna in badan xusa lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan oo u guulaysataan oo u horumartaan aayaddaasi labadaasay sheegtay laba aadaba marka u horeeya waa in la sugmo taasuu nabiguna u dardaarmaya calayhi salaatu wasalaam asxaabta yaa ayuha annaas laa tatamanaw liqaaa alcaduwi wardadow cadowga inaad la kulantaan ha jeclaysanina wasalu llaha alcaafiya ilaahay fulaynimada inuu idinka caafiyo iyo wadna gariirka bal taana ilaahay weydiista faidaa laqiitum fasbiruu cadowga markaad la kulantaana xejista waaclamuu ana aljannata taxta hilaali suyuuf waxaana ogaataan jannaduba in ay ag tahay uun inay harka seefta tahay seeftaad sidaa u taagayso harkeeda wey markay kaa dhacdo ama aada dhimatuunbaad gelaysaaba intaasay kuu jirtaa hubka hoostiisa taas waa adab adabta labaadna waa dikriga in la badiyo markuu intaa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam buu ducays allaahuma munzila alkitaabi wa mujriya asaxaab ilaaha qur-aanka soo dejiyayow aan waxba noola hadhin ee noo nicmeeyayow ilaaha awoodda badan ee daruuraha socodsiiyow ilaaha gaashaanbuurta jebiyow ihzimhum wansurnaa calayhim ilaahayow kuwan ku dhoobayso oo digada ka dhig oo anagana noo hiili adabtii waxaa ka mid a wa atiicu llaha wa rasuulah ilaahayo rasuulkiisana aqbala oo hadafirinoo hadiidina oo aacatu llaahi wa rasuuli macnaa halkaa waxaa ka fiqa aljihaad waa inuu qofku fahamsanyaho cilmi uu leeyahay oo qofka waxa loo diidiye waxa la faray uu og yahay markuu jihaadka ku jiro walaa tanaasacuu hana murmina fatafshaluu dabeetana waa guuldaraysataan watadaba riixukum awoodiinuna ay tagto wasbiruu xejista ina allaha maca asaabiriin ilaahayna kuwa sabraya ayuu weheliyaa bilcawni wannasri bilmaciyi alkhaas ilaahay rasuulka adeeco saasay tahay oo macsiyadu waa waxyaabaha adhaxda ka jabiya dadka waxaa nasku markaa uu xuseeyoo kale midnimaduna inay door weyn ka qaadato in cadow la yska dhiciyo ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kaanahum bunyaanun marsuus iyagoo saa dagaalka galaya laakiin hadii la haddii lala yimaado waxa tanaasuca la yidhaahdo iyo talo lagu murmo iyo dadka oo aan arrinkoodu midaysnayn oonu meel ku tiirsanayn waxay yimaado fashal waa fashalkaynu maanta arkayno fashalkaynu arkayno aniguna waan waxbaan laynayaa adda waxma dili karti waaya anigu waan isuruursanayaa adiguna caru dhawow kaagaa aan cunayo waaya hubka waaweyn anaa le adiguna ka yarar baad leedahay ama waxba malhid waaya fatafshaluu baa ka dhacday watadaba riixukum dowladnimada iyo baa lagu fasilaa riixda awoodda islaamku ay leeyihiin alriix ayaa nasku uu tilmaamay leanna akhiiran waxaa la ogaaday awoodda ugu culusan la isticmaalay inay tahay dabayshu waxaa dabaysha la yidhaha xataa agabka qarxo oo dhan ayaa waxaa daaqadiisa iyo tamartiisa ah alriix waxaa la yidhaha saa darteed baa ilahay ummadaha ugu halaagaa kam min fiatin qaliilatin halabat fiatan kaiirata biidn illaah wallahu maca asaabiriin ina allaha maca asaabiriin walaa adabtii waxaa ka mid a tan soo socota walaa takuunuuha noqonina kaladiina kuwii oo kale kharajuu kasoo baxay min diyaarihim guryahoodii maka bataran iyaga oo isqaadqaadaya kibirsan wari'aaa annaas dadkana istusaya wayasuduuna can sabiilillaahi jidka xaqa ana dadka ka dhababayo ka hor joogsanaya wallaahu bimaa yacmaluuna muxiid camalkay samaynayaan ilaahay wuu koobay oo waa kaa idinka waramay wixii niyadooda ku jiray waa reer makay ahaayeen iyo abijahal iyo colaalkiisii iyo markaasaa la yidhi dee safarkii wuu abisufyaan war anigu waa nabadgalay iska soo noqda abijahal baa yidhi maya noqon mayno ilaa beder intoonu tagna halka la sheegay in maxamed fadhiyo aanu khamriga ku cabno oo dabeetana durbaanka ka garaacno habluhuna noo heesaan carabina ay ogaato arrinka iyaga inuu arrin yahay miyaanay sii waagayn tan maanta tan maanta bataran wa ri'aaa annaas weeye ta ay maanta dadka ku laynayaan dadka muslimiintu tacaaliiqdoodii warbixinoodaa maqlayseen filimaa laga duubaya oo hollywood baa maraya waxaa kaloo maraya kuliyadihii caskariga ahaa oo iskuol buu yahay dagaalkan ciraaq waa iskuol khubaradii kuliyadaha dhigaysa ayaa iyaguna waxay qorayaan habka loo dagaalamo yasiyarigii baa laga tego practicalki ama habkii camaliga ah howlgalki ayaa sida dadka loo laayo waa laga riwaadsanaya oo intaasoo dee waxaa jooga afarku afar kun oo wariye oo malaayiin balaayiin dollar bay shirkadihiina ka helayaan badaran wa ri'aaa annaas marka dee taa hore iyo tan nasku saasunbuu mar walba u yahay mid xayihoo nool oo waaqica aad ka arkaysa muuqaalka waid waqti xusayana lahum shaydaanu shaydaanku uu qurxiyay acmaalahum faldembiyoodkoodii wa qaala wuxuu ihi shaydaankii laa qaaliba lakum alyawma waxalloo wax idinka xoog badan karaa ma jira maanta oo min annaasi dadka ka mid a wax dadka ka mid ahoo maanta idinka adkaan karaa ma jiro intaasunbay ordayaan gaaladu anaa awood aniga ayaa wax walba ah wa innii jaarun lakum aniguna waxaan idiin ahay buul olloq waa idin weheliyaa qudhaydaa garaba isagoo oday weyna buu soo raacayo waa maalmaha la arkay isaga oo isku soo egeysiiyey insi maalinkii nabiga la soo eriyey maalinkaa beder la gelayay waana maalinta labada maalmood ugu dulli badan yahay caalamka waa maalinkaa beder iyo iyo maalinka carafa sida xadiidka uu xusayo maalinka carafa jiirku ka yaryahay iyo quraanjada maalinkaana wuu libdhay ninkii lahaa wa inii jaarun lakum shaydaan qofka garab ka daya waa guuldaro falamaa taraa'at ilfi'ataani labadii kooxood markay isu bidhaameen nakasa calaa caqibayhi dib u gurashuu bilaabay waa kaa reefa su baxay wa qaala wuxuu leeyahy innii barii'un minkum aniga la iguma kiin halleeya buu leeyahy innii araa waxaan arkayaa maa laa tarawna waar waxaydaan arkaynin baa aniga ii muuqanaya innii akhaafu allah anigu ilaahay baan ka cabsanaya allaa wuxuu uhi wallaahu shadiidu alciqaab ilaahay ciqaabkiisu wuu adag yahayoo inaanu maanta fakanayn buu arkay ibliis dabeetana waa kaa cararay wuxuu arkay malakul juriil iyo gurmadkii oo dee dadka aanu muuqanayn ile malaa'igtu way naga qarsoon yihiin oo iska soo dabadegaya oo isdabahaya oo kolanyadoodii ay soo bilaabantay ayuu arkay dabeetana dee waa macruuf meel marag marayo ibliis ma yimaado halkaasuu ka baxo hawada u baydhay marka macnaheedu waxa weeye insaanka wuu wadaayo marka uu kodada qarkeeda marinayu qofkaasi ku dhaadhicunbuu dhan uga baydhaa kamahali shayطaani id qaala lilinsaani ikfur falamaa kafara qaala inii bariiun mink inii akhaafu allah markaasaa ilahay ui fakaana caaqibatahuma anahumaa fi nnaari khaalidayni fiiha wadalika jazaau الظaalimiin إذ وقت باهي وقت قال ليدين هلي يقول المنافقون منافقين تاوحي دادان والذين في قلوبهم مرض إياكوا قلب قوض عذر كتيفه وقبا يدى عذر كوين مجلو أي ريس كستنا أي بلايا كستنا كنسل كستا عذر كوين وا كفري وحاك لديكتم بكاترة لكن كان وادي لا أنكاهرين ولقيدا أقول دبس على ينار كوارين waxay yidhaahdeen munaafiqiintu qarra haaulaai diinuhum kuwan diintoodiibaa dagtay oo gaal iyo islaam markay ishelaan isku soo wajahay in awoodda gaalku ay weynti amaba gaalkuba u gacan sarreeyala waa maalma adduunyadani oo mar boqola adkaate eh munaafiqiin munaafiqu markaasuu bilaabaa hiiftaan iyo haaraan iyo dadka inuu huruufo oo udhaahda miyaanaan sheegin maxay ahayn marka hore inay iska caga dhigtaan bay ahayd inay iska joogaan bay ahayd sidii nebigaba caleyhi salaatu wasalaam ay ku yidhaahdeen bal waxa uu maalintii axzaab wuxuu noo sheegayay faris iyo ruum iyo in dahabkooda jihaadka lagu bixin doono la furan doono mid kayana madiine iyadoonu joogno xaruntii caasimadii iyadoonu joogno aanu kaadi tegi kari laana oo gulcurkii iyo cabsidii iyo gaalkiina dul fadhiyay batay xaggaa wax ka soconaya ara haaulaai diinuhum saasay idhaha waman yatawakal cala allaahi baa ilahay ui cidda ilaahay tala saarata fa ina allaha casiizun xakiim ilaahay baa awood iyo xikmadba leh oo waxba aanay ku adkaanaynin isaga shayn malbana meesha uu dhigaa waa meeshii ku habboon wax haddaba ilahay uu xusay habkay malaa'igtu u leynayeen maalintaa gaalada iyo mar waloo nafta laga qaadayaba guuldarrada haysata walow taraa haddaad arki lahayd nebi maxamedow id yatawafa aladiina kafaruu kuwa gaaladaa markii ay nafta ka qaadayeen almalaa'ikatu malaa'igtu yadribuuna waxay garaacayeenay karbaashayeen wujuuhahum wejigooda waadbaarahum iyo xaggooda dambe xagga hore iyo xagga dambeba waa laga casiyey waduuquu cadaaba alxariiqi bay dhahan cadaabkan wax gubaya kululna dhadhamiya waa loo sheegay sababtiina oo waxaa la yidhi daalika balaadaasi waxay idinku dhacday bimaa qadamat aydiikum gacmihiinu waxay horu marsadeen oo ah maxay dee gaalnimo iyo fasaad iyo kibir waxaydaan ahaynbaa ismoodeen waxaa tihiin baa laydiin sheegaya وأن الله إلهي ليس بظلام للعبيد الضومها إلهي كما قرد الروضة كما قفه تبارك وتعالى مركز سببته وتاسي هيده ما هدلم إلهي وقت قالوا مالنتي بدر مركز الشابو قال لنا عيا ملايك وقت قالوا حول نقون كرا مركز ملك الموت ونفتك قاضيه نفت كافر كوي ظالم شركة كلا قليس تبعتنا si sahlan ugama baxayso waktigaasa hadalladan lagu leeyahy ka da'bi aali fircawna baa ilaah wuli isagoo rabbi isku xidhaya ummadihii hore ee kufriga iyo ummadaha imika ee kufriga ayaa ilaahay waxau ihi da'buhum ayaa u qadarane da'buhum dhaqankoodu ka da'bi aali fircawna fircoon iyo aalkiisii dhaqankoodii oo kale un weeyey kuwan dhaqankoodu waa fircoon dhaqankiisii waaladiina min qablihim iyo fircoon kuwii ka horreeyey kufaarta ahaa iyo kuwani waa isku mid kafaruu biaayaati illaah ilaahay aayadihiisii bay ka gaaloobeen kuwa hore iyo kuwaniba fa akhadahum allahu bidunuubihim dunuubtoodiibuu ku qabtay macnaa gafkii ay galeen ina allaha qawiyun ilaahay kii awood badan weeye shadiidu alciqaab ee ciqaabkiisuna uu daran yahay saasaa ilahay uxusay tabaaraka wa tacaala marka da-diga iyo dhaqanku waa ummadi waxay isticmaashay badsato ee hadaf iyo ujeeddo ay ka dhigato siduu fircoon u fikirayay ayay u fikirayaan fircoon ee ilaahay baa ka warramay ina fircawna calaa fi lard wajacala ahlaha shiyacan yastadcifu daa'ifatan minhum yudabbixu abnaahum wayastaxyii nisaahum saasuu ummadda u qaybiyey goosamo qaarna uu sii daa daayo muddo qaarna uu kurta ka jaro dabeetana kuwan kolka uu soo liqo haddana kuwii kaloo sii fadhfadhiya uu usoo noqdo miyaanay taasi ahayn tu aynu arkayno runtii maanta muuqata ilaahay uu inooga warramayo fircoon haddii uu waktigaa joogay fikirkiisuna uu ka ahaa faraacinada imikuna waa kuwa faraacinaduna waa kuwa faahadahum allahu bidunuubihim ayaa ilaahay uu inoogu bushaareeyo dee kuwanna qabashadii unbaa u taalla daalika buu ilahay yidhi kaasi wuxuu ku yimi biana allaha ilaahay lam yakun ma ahaanin muqayiran mid doorinaya nicmatan barwaaqo ancamahaa calaa qowmin qolo uu siiyey barwaaqo uu qolo siiyey kama doorinayo oo kama qaadayo xataa yugayiruu jeeroo iyagu ay dooriyaan maa bianfusihim naftooda wixii ku sugnaa hadduu ilaahay ummad wax siiyo ummaddaa ma dooriyo waxa uu siiyey mid diineed nicmo diineed iyo nicmo dunyo midnaba kama qaado xataa yugayiruu maa bianfusihim jeeroo iyaga naftooda waxa ku sugan ay dooriyaan oo macnaha nicmadaasi waxay u baahan tahay waajibkeeda in la maro shukri bay u baahan tahay markay diidaan ayaa iyagana ilaahay uu dooriya aayadda macaynu kala baxnay waxa weeye alla doorigu waa ka isdooriya marka dambena in allaha laa yuayiru maa biqawmin xataa yuayiru maa bianfusihim xataa laa yuayiru llahu maa biqawmin xataa yuayiru maa bianfusihim marka dambena saasay tahay ilaahay haddana iyagu isbedelaan wixii haystay lagama dulqaadayo marka xaggan kuwan gaaladaa waa noqonaysa oo nicmaa ilaahay uu siiyey awooddii dhaqaale iyo awooddii cilmi xaggay ula kaceen de inay dadku fasaadiyaan bay ula kaceen marka iyagana ilaahay wuu doorinayaa ku bushaaraysta dadka muslimiintaana waa noqon karta ilaahay ummadda nicmuu siiyey mid diineed ay kow ka tahay dabeetana tiibay iska daayeen markaasaa ilaahay iyagana dooriyey oo waxaan awood lahay inuu ka dhigay kadaabi aali fircawna buu ilahay yidhi da'buhum kadaabi aali fircawna waaladiina min qablihim fircawn iyo kuwii ka horreeyey dhaqankoodiiyo kalunbay kuwanina leeyihin kadabuu biaayaati rabbihim ilaahooda aayadihiisii bay beeniyeen gaaladaa hore fa ahlaknaahum bidunuubihim annaguna waxaanu ku qabanay gafafkoodii wa aqraqnaa aala fircawna fircoon aalkiisii baanu hafinay marka fircoon aalkiisa la sheegayo dee aalka waxaa halaagay horseedka ka ahaa isagu ahaa isaguna hormuud buu u yahay ee aalka waxaa loo xusayaa waanay ka hadhaynin waxaa kaloo loo xusayaa keligii muu ahayn markuu wax fasahaadinaye oo cidina shar iyo khayr toona keligeed ma horu mariso laakiin waa la hareera taagnaa marka rajiimka ka riixaya isaguna waa kow buu ka yahay saa darteed baa iyaga lagu horraysiiyey mindidii wa kullun dhammaantood kaanuu daalimiin waxay ahaayeen kuwo xadgudbay oo gardarooday inna shara dawaabbi waxaa dhulka dultukuba waxaa ugu shar badan cinda allaahi ilaahay agtiisa aladiina kafaruu kuwa gaaloobay fahum laa yu'minuun alla rumayn maaya kuwa aan ilaahay rumaynayna iimaanlaawayaasha ah ilaahay agtiisa kuwaasaa ugu shar badan addaaba waa xayawaanka adu wixii noola ahay dhulka dul socda bag iyo baabiciyo beer midkuu doonaya ha ku socdee waxalla waxaa dhulka dushiisa ah bal isku wada daro ilaahay wuxuu u necabiyey ka gaalka ah jin iyo insiba ka yimaada alladiina kuwii weeye caahadta minhum aada la ballantay ee ballanaad ka qaaday uma yanquduuna jebinaya cahdahum ballantoodii fii kulli maratin wakhti walba wahum laa yattaquuna ilaahayna kama cabsanayaan ballan la-aantu waa diinla-aan astaamaha ilaahay uu ku eedeeyey waxaa ka mida imaan la-aan waxaa ka mida ballan la-aan taasaa ilaahay uu ku eedeeyey ballanta oofinteedana ilaahay wuu u dardaarmayaa dadka islaamka ah ee nebi maxamed hormuud ka yahay calayhi salaatu wasalaam walow kaaba ha la galeene kaa gaalka ah saa isagu u jebinayaba ha la galeene oofinteeda ayaa loo dardaarmaya haddii ay ka baxayaanna ha u sheegeen alla wuxuu yihi fa imaa tadqafannahum haddii aad kaga xoog badato nebi maxamed oo filxarbi dagaal meel la isku helay haddaad ka gacan sarrayso ila haddii lagaa gacan sarreeyo waa arrin iyadu igaarahe fasharid bihim waxaad sababtooda ku kala eridaa man khalfahum cidda ka dambaysa cidda ka dambaysaa waa inay kala firidhaa lacallahum yadakkaruun lacallahum yatadakkaruun bal si ay waxu inay casharuun qaataan nimankan haddii aad ka xoog badato casharowdhig baa laleeyay iyo duruus u laqin dadka ka dambeeya ay wax ku qaataanoo aanay dib u soo dhiiranin wuu u dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa dabeetana markuu madiine tegey ee dagaalka suuraddani ay ka sheekaynaysa uu ka noqday ayaa wuxuu yihi yuhuude intuu bayaan u jeediyey iyo baaq oo aragtaysaa nimankii soo duulay ee maka iga soo eriyey quraysh waxaa ku dhacay dee taasunbaa idin huran haddaydaan ilaahay usoo noqon waa kuwii iyaguna isxariifinayay ee bahaabahadii bilaabay yidhi waxaa kullu gooyey inama yaryaroo carbeed oo aan dagaal cunahayn inaad ereryatay laakiin annaga haddaynu kulanno la tacrif annana arijaal waad garan doontaa ragga ragga haynu annaga yahay weligood baan xooftadaa way yaqaanay marka fasharid bihim waa kala eri wey tashriidku waa kala eriyid dadka muslimiinta ahee colaad iyo nabadba way gayaan siyaasad sharciya hoosuubanna way ku soconayaan maslaxadooda iyo mafsadadoodana ay kala eegayaan فإما وإما تخافن بولهي هدي أد كعبسة من قوم خيانة قالوا إنك خيانة يا رب بلنتي أي كعبحان هدي أد كعبسة مركته وحبل قوم بيني يسادر تتبع علماء القاركود هداد كعبسة ده أي كوب معنيين هداد أوجاته هداد قالوا إنك خيانة يا أوجاته أما بس إذا ظاهر كذا لقوا وضعه أمارات يا أستامة بلنتي إني تبين يانا كويا بلنت لهيدين هداد كأركته فانبذ إليهم حقوذا وحد طورتا أي عهدهم بلانتوري أقدم على صوائن إذنك أصما وصيدة وقتها أديقنا وقيسينيس إن الله لا يحب الخائنين كوا وحيامي إلهي ما تعلى سيدة سوي تدقوين ما هاتتك مسلمين تهي فوررو تيردودا يوحك أركيانا يقابن تماه laakiin haddii wax kaaga soo neefneefaan oo aad aragtay inay silla yihiin oo ballantii aanay jebinaynin adigu ha khiyaamayn ilaahay kuwa wax khiyaameeya ma jecla ee ballanta beenta ah ku dhaqmee ogeysiis ayaad siinaysa ballantii inoo dhexaysay laga bilaabo iminka ma jirto waa inoo dagaal sidaasaanaad ku weeraraysa walaa yaxsabana yay u malaynin buu ilahay yihi aladiina sabaquu kuwii aladiina kafaruu kuwii gaaloobay sabaquu inay dheereeyeen yay u malaynin إنهم لا يعجزون إنهم لا يعجزون الله إلهي ما يعجز قلنيان وما دالنيان مركو سلاح ذا قبو سيدا بقربة إيا الدولة ذا هي الله غبح سيدا الله غدون إلهي الله غمدو مني كوي قال ذا هي أم لين سبقو إنا أريد أن يقدر إلهي باكو صمقا إلهي وحولي إن ربك لبالمرشاد إلهي كوركو قجره hadday maanta doobiyayaan sidii awr qoodha oo adduunyada ay dhan walba u dhex qaadeen oo mid waliba sidii qaalimadii awrka qoodhi yari jiray uu dhan ka booday oo xataa gaalada laftigeedii baa kala baqa oo kuwii amerikaankii kuwii reer yurub ayaa iminka kuwii markii hore lahaa fiito baan la diyaarna markay is yidhaahdeen war armowba malaa ciraaq waabu ka soo adkaanaya ayay mawaaqiftoodii dabciyeen bal inuun inay qaniimada meesha ka dhacaysa shaxaad ka helaan halkaasay maraysa haddaba sadaquu baa ilaahay u leeyahy hadday cid kale ka fakadaan in aniga iga fakanayaan yaa la malayn ummaddanaa ilaahay uu la hadlay waxay ummad ku noqon lahayd oo waxa weeye waacidduu lahum waxaa u diyaarsataan mastatactum waxa aa kartaanoo min quwatin awooda wa min ribaadilkhayli iyo fardaha xidhidooda iyo carbintooda ah turhibuuna bihi idinkoo ku cabsi gelinaya caduwa allaahi wa caduwakum cadowga ilaahay iyo kiinna waakhariina min duunihim qaar kaloon gaalada muuqata ahayna waa ku cabsi gelinaysaan waa munaafiqiinta kuwaasoo laa taclamuunahum idinku aydaan iska ogeyn allaahu yaclamuhum ilaahay unbaa ogsoon kuwa camiiliinta laydha wamaa tunfiquu min shayin wixii aad bixisaana shay uuna fii sabiili illaahi jihaadka ku bixisaan yuwafa ilaykum waa la idiin dhammaystiri وأنتم لا تظلمون يضعوا أن لا إذن كيقر درهونين أي ليني كالنقسامين وما تساسا إلها ولا دردار هدو البها تشوغاني waxa ay ku amran yihiin raggooda iyo dumarkooda iyo caruurtoodaba isticdaad isticdaad inay awood yeeshaan mastadact hallo wixii ay karaan markaa quwada caskariga inay dadka muslimiinta ay baac dheer ku yeeshaan oo iyagu ummadaha ay ugu horeeyaan hallo wixii hub ah lahayo iyo wixii diyaar garow iyo wixii tababara waa taa ilaahay quraankiisa uu ku faray marka min quwatin ayaa wuxuu wuxuu dhamay soo hoosgalayaan inkasta oo quwadu tumaadiyana ay noqonayso tu macnawiyana ay noqonayso tamaadiga ahi waa qalabka lagu dagaalamaya maanta dee min ribaadil khayli waa qur-aanku uu tilmaamo fardaha waqtigaa tignikaha la isticmaalaya fardaha carbintooda laakiin iminka cirka iyo dhulka iyo iyo badda saddexdaba waa laga dagaalamaa waxaabaynu odhan karnaaba maanta dadka muslimiinta ah junuuddoodii iyo ciidamadoodii iyagoo moralkooda iyo awooddooda ay sarrayso waxaa laga adkaanaya hubkii kale ee fariimaha ahaa ee loo soo diray ama bad ha laga soo diro ama hawada ha laga soo diro waxa ciidamadu madaxa la qaadi laayihiin waa cirka awoodda cirka un wey laakiin tan caskariga foolka foolka ah way kaga adkaan lahaayeen oo iyaga qudhooda sheegaya marka min quwatin waa caam quwaddan ilaahay uu ka warramaya ee maadiga ahi waa taa waana wasiila maqsadkunbaa muhiima siduu u hirgelayo wasaa'ilka mar balba la adeegsanaya haddii berigaa dee waran iyo gaashaan iyo dee ay ahaayeen seef maantana waxa aad arkaysa uu yahay ee satellite-ku hagayo iyagu waa inay yeeshaan taa dadka muslimiinta kuwada maadiga waana cidi kaga horeeya waa nasiib daro hubka iyaga lagula dagaalamaya kii laga soo waariday inay yihiin kuwa aynu samaysanay baa muhiim ah quwo macnawiyaynu dheerna oo nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam almu'minu alqawiyu khayrun waaxabu ila allahi min almu'min adaciif qofka mu'minka ah ee qawigaa buu ilaahay jeceliyay waa quwadii iimaanka waa quwadii ruuxda taasina waa inay geejisnaato oo qofka ay u geejisan tahay turibuuna bihi caduw allahi wa caduwakum waa cabsi gelinaynaayo dee waa magac bixin kana yidhaahdaan irhaab dee qofka muslimkii murhib nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy waa irhaabkani waaba waxyaabahan dheeraadka kala ahay ambiyadii hore wanusirtu birucbi masiirata shahri marka adna haddaad afka ka dhowraysood ka gabanayso oo aad leedahay waan la dagaalamaya amaba aad leedahay aan isku ogaano subxaana allah waaba dadka muslimiinta magac bixin baaba ilaahay uga dhigay marka may gafine kan unbaa la doonayaa sidii u ahaa inuu u hirgalo irhaabkanina wixii daalimunbuu cabsiiyaa laakiin wixii markaa ama cadaalad ku soconaya ama wanaagsan ma cabsi geliyo ee wuu amni geliya cadowgiina iyo cadowga ilaahayba markaa kuwaa kale ilahay uu tilmaamee layidhi waaakharina min duunihim waa munaafiqiinta oo waa kuwa bakti sugayaasha ah ee dadka gaaladu ay madaxa ku dhuftaane muslimiinta ah inay dhiigga ka nuugaan doonaya ee mudabdabiinta ee labada dhexdooda wareegaya cumalada jihaadku inuu u baahan yahay dhaqaale ayaa ilaahay uu caddeeye waxa uhi wamaa tunfiquu min shayin fii sabiili illaahi yuwafa ilaykum wa antum laa tudlamuun dhaqaaluhu waa ka awooddan soo saaraya wain janaxuu lisalm heshiis haddii ay u baydhaan fajnax laha adiguna u baydh watawakal cala allahi ilaahay tala saaro heshiiska ha tala saaranin kuwana ha aaminin ilaahay tala saaro inahu ilaahay huwa asamiicu alcaliim kii wax walba maqlaya wax walba ogsoon weeye hadday iyagu soo dhigaan heshiiska oo intay hareeraha eegaan arkaan laga adkaan ay yidhaahdaan aan heshiino waad la saxeexan kartaa khiyaar baad u leedahay laakiin adugu haddii aana maslaxaad ugu jirin dadka muslimiinta ah lagama yeelayo sida aayadda suuratu maxamed ku sugan ilaahay uhi walaa tahinuu walaa tahinuu walaa taxsanuu walaa tahinuu waantum walaa tahinuu watadcuu ila asalmi waantum alaclamuun wallahu macakum ha daciifina oo watadcuu ila asalm walaa tadcuu ila asalm idinku xagga heshiiska ha u ordin oo gacmaha hoos dhiganina laakiin hadday iyagu idinka codsadaan maslaxadiinuna ay ku jirta la aqbalo wain yuriiduu haddii ay doonaan markay heshiiska kaa doonayaan an yakhdacuuka inay ku khiyaameeyaan alla waxa uu yihi fa ina xasbaka allah ilaahay baa kugu filan ilaahay baa kugu filan oo marna ku hoojin maayo huwa markay ku khiyaameeyaan buu kaa soo gaari doonaa huwa aladii waa ilaahay ayadaka binasrihi gargaarkiisuu kugu xoojiyey wa bilmu'miniina mu'miniinta awliyada ilaahay ee ku garab taaganna wuu kugu xoojiyey wa allafa bayna quluubihim qalbiyaashoodu isu geeyey low anfaqta haddaad bixin lahayd maa fi lardi jamiican wax alla waxa dhulka ku sugana maala maa allafta bayna quluubihim qalbigooda isumaad geyseen walaakina allaha allafa baynahum ilaahay baa dhexdooda isu geeyey innahu ilaahay casiizun xakiim waa kii awood iyo xikmad bale aayaadkani waxay soo degaanba aimada qaarkood ay leeyihiin markuu nebigu u kala baxayay dagaalka caleyhi salaatu wasalaam isu diyaarinayay saf gelidiisa cumuuman si kastaba aato ilaahay wuxuu ugu mana sheegtay nebiga inuu ku xoojiyey binasrihi wa bilmu'miniin gargaarkiisana wuu siiyey mu'miniintana waa siiyey dad u diyaarsan buu siiyey macnaa inaanu keligii waxba hirgelin kareen baa loo sheegayaa nebiga waa lagu mana sheegtay dad wanaagsanoo jiil fadli badan inuu ilaahay u diyaariyey khayr lquruun waxaa kaloo ilaahay uu tilmaamay oo iyaduna gallad ah ummaddani inay ahayd ummad midhaysan macnaha jihaadka waxyaabaha lagaga midha dhaliyo waa midnimada mar kastoo taariikhda haddaad dib u akhrido ataariikh alislaami dadka muslimiinta ah midnimadooda ay adkayd oy tayo lahayd oo dowladahooda yaryare googooskii ay isku soo noqonayeen soo isu soo xeebteen oo dad mujadidiini ay isu soo ururiyeen oo markay ku cabbi jireen cadowga ay bariyo galbeedba ka ridi jireen marka cadowgu intuu afuufo uu u kala sheekeeyo goosama ka dhigana ee qaarkoodu la saaxiibana markaasina waa marka fashalku iyo taariikhda xumeeye man jirto quluub baa ilaahay uu cabiraya quluub dadku halkay ka wada shaqeeyaan ee steerinka rasmiga ah ee anteenadu iskaga xidhan tahay waa qalbiga qalbiga weeye laakiin muuqaalka iyo wadamada iyo jinsiyadaha iyo qabiilada maaha waxaa kaloo dadku ay dareemaan haddii ummad la midaynayo in loo buurbuuro dhaqaalaha oo loo badiyo oo dabeetana kuusas loo qaybiyo laa low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubi xoolahoo dhan haddii la bixiyey qofkiisa u cuni maayo soo kan soo qayilay haddana wuu soo miliqsanaya intii in leegunba haddana doonaya intii in leegunba haddana doonaya waa sii kordhay haddaad sii kordhin weydana kuba naca weliba si ka aan waxba siinaynin aanu u nicin buu adiga ku nacaya adigii nacabu kugu barta markaa dad dunyo la isuguma geeyo ee waxaa la isugu geeyaa iimaan iyo mabaadi mabdaa xaq ah yaa ayuha nabiyu nebi maxamedow xasbuka allah ilaahay baa kugu filan waman ittabacaka min almu'miniin mu'miniinta ku raacdayna wuu ku filan yahay bishaaradaasaynu haysana haddaynu nebi maxamed raacno waynagu filan yahay ilahay waa marka mafcuulka lagu cadfo xasbuk kaasta ku jirta marka man lagu cadfo wey yaa ayuha nabiyu xasbuka allah ilaahay baa kugu filan waman ittabacaka min almu'miniin mu'miniinta ku raacdayna mu'miniinta ku raacdayna way kugu filan yihin marka hore ilaahay baa kugu filan mu'miniintana ku filan bahay iminkana waxa weye ilaahay wuu kugu filan yihi mu'miniinta ku raacdayna way kugu filan yihin rag baa ku ag taagan tiradoodu ha yaraato laakiin taya leh oo kuwii cadowga markii ay weerareen uu dab hindhistay ah yaa ayuha nabiyu nebi maxamedow xarid almu'miniina cala alqitaal dagaalka ku dhiiri geli dadka alla rumeeyey oo gaal iyo islaam marka ay selaan in dadka alaxda laga jabiyo cadowga balaayadiisa iyo arrimihiisa loo buurbuuro oo loo bahalageliyo ma aha oo iclaam iyo warbaahin loo noqdo laakiin wuxuuha waa la yaraynaya taskiir baa lagu samaynaya iyadoo dabcan aan xaqaa'iqa laga tegaynin ummadda muslimiintana moralka kor loogu soo qaaday fasullah limaadla wey mu'miniinta ku dhiirigeli jihaadka sidaasay ahayd oo nebigu calayhi salaatu wasalaam sidii aynu horeba usoo xusaynay waa waxau ihi markii uu howlgelinayay quumuu quumuu buu yihi ilaa jannatin carduha asamaawaatu waalard waar cadowga ku hinjiyo oo waxaa u kacdaan janno ballaarhkeedu cirka iyo dhulka leegiyo taa helaysaan waa taasi ragga ku hinjiyo meesha ka kacabi marka cumayr bn xamaam saxaabiga la odhanayabaa waxa uu leeyahy oo ta aan helayaa ma intaasaa ballaarhkeedu leegyahay haabuu dabeedna xabado timira ah oo uu gacanta ku hayay ayaa wuxuu leey walle kuwan haddaan mariyo noloshuba way sii dheertahay midhar buu ka qaatay intii kalena wuu tuuray galkii seeftana wuu kala jabiyo show qori ahaa seef dambe ayaan la galaynin aakhiriyo iftiinka midun ha loo dhaco wey horay buu u socday dabeetana waa dagaalamay ilaa uu wacdara muujiyey sidii baanu ku shahiday casharadaasay qoreen in yakun minkum hadday idinka midiin cishruuna saabiruuna labaatan dhabaradaygayaa yaklibuu mi-atayni laba boqol bay ku quusan ninkiiba waa toban wain yakun minkum haddii ay idinka mid yihiin mi-atun boqol yaklibuu alfan waxay ka adkaan doonaan kun min aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waa ninkiiba toban biannahum qowmun laa yafqahuun waxba waanay fahamsanayn baa ilahay wy marka ka wax fahamsan ee yoolka lihi kan damta ahaen waxba u bidhiiqaynin kollayba waddada uu ka duwi dabeetana taasi waxay u yar muuqatay in ay ku yara adag tahay oo dadku dee garba siman maahee fara farahaba kala dheere dadku isku wada awood maahe waa laga fudaydiyey aayadda dambaana nasakday aayadda hore wala labaatanka aayadooda mansuuqaabay ku jirta aayadda hore shan iyo lixdan lix iyo lixdan baa nasakday waxa nasakhayaana waa shay daahirka ka muuqanaya daliilu naasikh lafdiga alaana imika baa ilaahay uhi khafafa allaahu cankum ilaahay wuu idinka fudaydiyey xukunkaa hore ahaa inuu ninkiiba toban gaal la dagaalamo wa calima wuxuu ogaaday ana fiikum dacfan awooddara inay idin hayso hadda ma aha xagga iimaanka iyo quwadda laakiin waa xagga maadada way idinka tiro badan yihiin waana idinka u badeen fain yakun minkum miatun saabira hadday idinka mid yihiin boqol xejisanaya yaklibuu miatayni laba boqol bay ka adkaan midkiiba waa laba taasay ku socotay ilaa qiyaamaha inana laynooga fadhiya wain yakun minkum hadday idinka mid yihiin alfun kun yaklibuu alfayni laba kun bay ka adkaan biidn illaah alle awooddiisa iyo karsiintiisa wallaahu maca asaabiriin ilaahayna kuwa sabru la jiraa markaa sabirkaa laga adkaan karaa wey sabir la-aantii waxba lagama adkaan karo nin iyo laba toona marka hadduu qofku ka cararo labada ah waa marka uu kabaa'iru dunuub ku dhacayo haddii se ay ka bataan oo uu ka cararo waa laga yaabaa xukunku inuu ka fudaado nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaabiis buu ka qabtay asxaabtuu la tashado wuxuu ihi maxaynu ka yeelaa ragga qaarkood kurta ka wada jar bay idhaaheen ninba ninka u xiga u dhiib nimankaa laga naste eh ha laga ciilbaxee qaar kale waxay idhahdeen meesha aad joogto un gaas ku shuboo dabeetana ku ololi oo aan gubnaba magacalada aada iyo aada ugu cadhaysnaa abubakaroo yar dabciye wuxuu yihi bal waa intay soo islaamaane aan ka xoolaysanee duunyaha laynooga qaado oo madax furashaha laga qaado tii buu aqbalay nebigu ila nebiyu raxma buu ahaaye mid khayrka diida mooye isagu la diidi maayo dabadeedna tiibaa ilaahay ku canaantay inkastoo loo fasaxay waxaa loo horreysiiyey saamaxaaddii iyo in aan maaragtay dhibaata jirin waxaase la tilmaamay inaanay habboonayn maa kaana linabiyin baa ilahay ui nebi uma habboona an yakuuna lahu asra inuu maxaabiis haysto xataa yudfina fi lard jeeruu dhulka ku cidhiidhi geliyo maa dhulka ku cidhiidhi gelisaanoo cawra u goysaan turiiduuna carada dunyaa waxaad doonaysaan bagaashka adduunyada wallaahu yuriidu alaakhira ilaahayna jannada iyo horumarkeedu idinla doonayaa wallaahu casiizun xakiim ilaahay baa cisi iyo xikmad baleh lowlaa kitaabun min allaahi sabaq haddaanu qoraal horraynin ilaahay xaggiisa oo ah in qaniimada la idin xalaaleeyo iyo madax furashada ah gaalada ka qaadataan taasi haddaanay horraynin lamasakum waxa idinku habsan lahaa fii maa akhadtum waxa a qaadateen cadaabun cadiim cadaab weyn cadaab weyn baa idinku habsan lahaa fakuluu haddaba iska cuna mimaa qanimtum waxa ah kuwaa ka qaadateen xalaalan dayiban isagoo xalaalahoo hungurimar lahoo mafsuudahoo bajedka ugu qaalisana waataquu allah ilaahayna ka cabsada ina allaha kafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafaya oo naxariisanaya markaa wixii dhacayba laydinka dhaaf imikana la idiin fasax horena way u qornayd dardaaran baa lay haddaba sii cabaas ibnu cabdilmualib nebi maxamed adeerkii calayhi salaatu wasalaam maalintaa raggii la qabtay buu ka mid ahaa dabeedna wuu calaancalo wuxuu ihi adeer islaam baan ahaaye way soo aftuubeen way soo aftuubeen waxaa doonto ahaw buu hi adigii ilaahay baa isoge annagu waxaanu kuu arkaynay inaad naga hor jeedo wuxuuna la xukun tahay adeer waxba ha dabcine dadka la haystayaasha ee maxaabiistum baad adeer la xukunta markaa madax furasho iska bixi islaamnimadana ilaahay baa ku ogson weliba adiguna waad iska bixinaysa labada inane adeerka u teel la qabtayna waad ka bixinaysaa bu dee adeer waxba ma haye intaa aad sheegaysa haddaan bixiyo dee carruurtii way masaariif beeraysa oo umulfadli islaantaadii aad maka kaga timi soo adigii dahabka u dhiibee meel heblaayo ku aastee inaad ku tidhi wax dhici ma ogin inaan dhimane bal intaa biishada sirba waa sirri daari nabigu calayhi salaatu wasalaam dabeedna wuxuu hi imikum baan yaqiinsaday inaad rasuul ilaahay tahay markaan anigiiyo islaamtu intaa aasaynay cid alla cid nala ogeyd may jirin bu alla wax nala ogaa ma jiro markaa waxaan yaqiinsaday inaad rasuulka ilaahay tahay halkiibuu ku islaamay labadiinana ku yidhi idinkuna islaama adduunkiina bixiyey ilaahay wuu bushaaraynaya hadday hagaagaan way horumari diin iyo dunyada marka wacyigelin ku samee halkay gaaladu ka toojar garaynayaan ay laydhka xiniyaha iyo kaga qabanayaan baabacooyinka dadka ay maanta hayaane muslimiinta ah maxaabiista sidan ula dhaqan balay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa taasa xuquuqu insaan xaqiiqatan yaa ayuha nabiy nebi maxamedo qul waxaad tidhaahdaa liman fii aydiikum min alasra kuwa aa gacmaha gacanta ku haystaan ee maxaabiista ah in yaclam illaahu rabbi hadduu ogaado fii quluubikum khayran qalbigiinna hadduu ilaahay iimaan ku ogaado oo soo islaamtaan yu'tikum wuxuu idin siin doonaa khayran wax ka wanaagsan mimaa ukhida minkum wixii laydinka qaaday wax adduunyo ka badan ba idin heliyo sida maanta wax la idinka qaadayo ayaydin idinkuna rag kale uga sii qaadi doontaan oo gaaladaa waydin waydin dhergi doontaan kabaha idin subkan weeye wayakfir lakum ilaahayna wuu idin dembi dhaafaya marka faqrigana waa idin tuuri dembigana ilaahay baa idinka tuuri wallaahu kafuuru raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariista bushaaradaa way heleen maal badan baa laga keenay baxray nabigu calayhi salaatu wasalaam cabaas baa u yimi waa berigii dambe kolkaasuu yihi adeer dee bushaaradaa horena waan hayay horena waxbaa layga qaaday bal xoolahaa wax ka qaada cabaas sida macruufka ah kiish buu ku urursaday dee dahabkiiyo dhururi baa haaniyo lacagto waa kii qaadi kari waaye wuxuu hi adeer ii hinji buu ihi si aan kor ugu qaado lagu hinjin maayo bar buu iska shubay markaa mar labaad buu ihi haddaba iga jar lagaa jari maayo markii uu yareeyey uu yareeyey uu dirqi ku qaadayoo isagoo sii walwaalaya oo la kuurkuursanaya ayuu nebigu la yaabay calayhi salaatu wasalaam markaasuu lahaa siduu ugu dadaalayo maalka insaanku waa ka ah maalkama dhargayo marka waxa ilaahay u siiy bushaarada yu'tikum khayran mima ukhida minkum taa wuu helay cabaas wuxuu leeyahay wayakfir lakumna waan rajaynaya wain yuriiduu hadday doonaan nebi maxamed oo markay maxaabiistaasi islaamayaan khiyaanataka inay ku shirqoolaan hadday doonaan oy been kuu sheegaan faqad khaanu llaha min qabl ilaahay bay kolkii horeba khiyaameeyeen fa amkana minhum gacantuu kuu geliyey oo dhab baad siisay imikana wuu kuu suuro gelin doonaa saaad u qaban lahayd wallaahu caliimun xakiim ilaahay baa wax walba ogsoon oo xikmad leh ina aladiina aamanuu dadkii alla rumeeye wahaajaruu soo qaxeen rabbi dartii u soo qaxay wajahaduu biamwaalihim wa anfusihim nafiya maalba ku dagaalgalay fii sabiili illaah diinta ilaahay koryeelideeda iyo horumarinta xaqa iyo waladiina aawow kuwii soo dhoweeyey kuwii soo dhoweeyey wa nasaruu u hiiliyey isgarab taagay ulaaika buu ilahay yidhi labadaa qolo isku wada daroo ulaaika waa kuwaa xidigaha taagan weeye bacduhum barhkood awliyaau bacd barhka kale iyagaa sokeeye u ah dadka diinta ku rafiiqaa dada inta kuwo qabiil wadaan oo koolkoolinaysaanoo ka daba dhacaysaan kuwaasaa ilaahay wuri ulaaika bacduhum awliyaau bacd iyaga ayaa gacal isu ahoo sidiibay isku dhaxleen sidiibay isku qoys ku noqdeen sidiibay u wadaagayeen xero iyo fadhada waaladiina aamanuu buu ilahay yidhi dad wuu kala baxaye kuwii mu'miniin noqday walam yuhaajiruu aan iyagu maka ka soo qixin maa lakum uma sugnaanin idinma sugnaanin dheh min walaayatihim xigtanimadooda min shayin waxba kuwaa gacaltinimada ah kuwan tihiin ma tihidina way ka shisheeyaan xataa yuhaajiruu jeero ay soo qaxaan oo reerahooda iyo naftooda iyo carruurtooda ay ka soo qaxaan sidiinoo kale laakiin waxbaa idiin xidhan dad mu'miniina weeye wain istansaruukum fiddiin diinta darteed hadday hiilimaad idinku weydiistaan ilan diintaa walaala ku tihiina waanay dhammaystirinuune fa calaykum annasru waxa waajib idinku ah inaa u hiilisaan dadka islaamkii meel walay u joogaanba waa taa haddaa kala qola tihiin haddaa kala jinsiya tihiin hadday faasiqiin yihiin oo maanta gaalo layselo sadaam hadduu wuxuu doonaya ha ahaado sida qudhiisu qaar badan buu dhakada ka jaray laakiin maanta markay gaal isteleen waxay taagan tahay wain istansaruukum fi ddiini facalaykum annasr faasiq hadduu yahay haddii uu jaa'ir yahay hadduu daga weerar bilaabo waa lala bilaabaya haddii uu hogaamin isu dhigo oo jihaadka uu wado waa la raacinaya isagaa faasiqa lama odhanayo iyo isaga ha laga bilaabo toona ilaa calaa qowmin qolo aydaan ka dhicinayn mooyaane baynakum wa baynahum miithaaq idinka iyo iyaga ballan idiin taallo haddii qolo ballantaan oo xabajoojin ku ballantaanoo iyaga iyo kuwaa kale isku bilaabaan ballantii idinkoo ka baxa mooyaane ha u hiilinina ballantii baleeg ballantaa halkaasuu islaamku ka taagan yahi muslimiintii oo la laynaya kuwa laynaya haddii ballan iyo xabajoojin lala leeyay ilaa loo sheegay in xabajoojintii laga baxay laysma baaltaagayo laakiin dee waa laga baxaya wallaahu bimaa tacmaluuna basiir camalkaas samaynaysaan ilaahaybaa arkaya ilaahaybaa arkaya bal arrintaa ilaahay inaad hagaagsantihiyo inaad hallowsan tahay waa ku arkaya inaad daacadtihiyo inaad khaayin tahay wuu arkayaa khayr ilahay nagu arko wallahu aclam